xaakinnada cutubka tobnaad markaasaa abimelek dabadiis waxaa u kacay inuu reer binu israa'iil badbaadiyo toolac ina fuwa oo ahaa ina doodo oo reer isaakaar ahaa oo wuxuu deganaa shaamiir oo ku tiil dalkii buuraha lahaa oo reer efrayiim kaasi wuxuu reer binu israa'iil xukumayey saddex iyo labaatan sannadood dabadeedna wuu dhintay oo waxaa lagu aasay shaamiir oo kaas dabadiisna waxaa kacay yaa'iir oo reer gilcaad ahaa oo isna wuxuu reer binu israa'iil xukumayey laba iyo labaatan sannadood oo isna wuxuu lahaa soddon wiil oo soddon qayl ebdameer fuuli jirtay oo iyana waxay lahaayeen soddon magaalo oo ilaa maantadan la joogo la yidhaahdo hawood yaa'iir oo waxay ku yaalliin dalka gilcaad markaasaa yaa'iir dhintay oo waxaa lagu aasay qaamoon markaasaa reer binu israa'iil waxay haddana sameeyeen wax rabbiga hortiisa ku xun oo waxay u adeegeen bacaliim iyo cashtarot iyo ilaahyadii suuriya iyo ilaahyadii sidoon iyo ilaahyadii mo'aab iyo ilaahyadii reer camoon iyo ilaahyadii reer falastiin oo rabbiga way ka tageen umana ay adeegin oo rabbiguna aad buu uga cadhooday reer binu israa'iil markaasuu iyagii ka iibiyey gacantii reer falastiin iyo gacantii reer camoon oo sannadaas way dhibeen oo dulmeen reer binu israa'iil oo siddeed iyo toban sannadood ayay dulmayeen kullii reer binu israa'iil kii deganaa dalka reer amoor oo ku yaal gilicaad webi urdunshadiisa markaasay reer camoon ka soo gudbeen webi urdun inay la diriraan reer yuhuuda iyo reer benyamin iyo reer efrayim sidaas daraaddeed reer binu israa'iil waxay ku jireen cidhiidhi weyn markaasay reer binu israa'iil rabbiga u qayshadeen oo yidhaahdeen waannu kugu dembaabnay maxaa yeelay waxaannu ka tagnay ilaahayo oo bacaliimkii baannu u adeegnay markaasaa rabbigu wuxuu reer binu israa'iil ku yidhi miyaanan idinka badbaadin masriyiintii iyo reer amuur iyo reer camuun iyo reer falastiin oo weliba reer siidoon iyo reer camaaliq iyo reer maacoonba way idin dulmeen oo waad ii qayshateen oo markaasaan idinka badbaadiyey gacantoodii oo weliba waad iga tagteen oo waxaad u adeegteen ilaahyo kale sidaas darteed anigu mar dambe idinma badbaadin doono haddaba taga oo u qayshada ilaahyadii aad doorateen oo iyagu ha idin badbaadiyeen wakhtiga aad cidhiidhi ku jirtaan markaasaa reer binu israa'iil waxay rabbiga ku yidhaahdeen waannu dembaabnay haddaba nagu samee waxa la wixii kula wanaagsan laakiinse waannu ku baryaynaaye bal maanta na samata bixi markaasay iska wada fogeeyeen ilaahyadii qalaad ah oo dhexdooda yiil oo waxay u adeegeen rabbiga oo naftiisuna way ka xumaatay hooggii haystay reer binu israa'iil markaasaa waxaa soo wada ururay reer caamoon oo waxay soo degeen gilcaad oo reer binu israa'iilna wayse soo urursadeen oo iyana waxay soo degeen misbaah markaasaa dadkii iyo amiiradii reer gilcaad ayaa midba midka kale wuxuu ku yidhi car ninkeebaa bilaabaya inuu la diriro reer camoon kaasu wuxuu ahaan doonaa madaxa dadka gilcaad deggan oo dhan